bismi illaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hiraabfaylah waybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana hiraabnama idaacadda reediyo baydhaba haanshaanka door korona dowladda soomaaliya oo codsi cusub ah oon gudbidihii dowladda qadara ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo baaqa dirix cabdi haashi iyo mahadi guuleeta tirada dadka magaalada muqdisho uun kudhimadahay covid tomiyo oo korortiya ciidanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo howlgal ku sameeyey kudhanna ururka al-shabaab iyo daasha ka sameeyay deegaanada puntland kulan ah lakuweedhadi mustaqbalka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya akhbaaraadka banaanka hiraabnimaadun redio baydhabasen hayti dhegeystayaal waybaanka door karoon taalibaan iyo sheegta hiliga iyo afghanistan an ku dhawaaqi doonta dowlad cusub hiraafeyle dhegaystayaal waybwa hiraabnama arbaa'e u taariikhdana yeeta soddeiyo andharo kowda bilo sagaalaad labada kun labaatiyo kow kantaasi waana qodobadii warkaana hiraabnama idaacadda reediyo badhaba haanshaan ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hiraafeyle dhegaystayaal wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud iyo weyba usa khadka teleefoonka kala hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka waan eh wasiirka arrimaha dibadda dowladda qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al thaani kaas ooyoon ku wada hadleen arrimo muhiime kulanka yobayuun ku wada hadleen hoojinta xiriirka lamageesoodka iyo iskaashiga lamada dal ee walaalaha ah ee andhexeeya si lamide waybayo falanqeyna xaaladihiin ka dambeeyey ee arrimaha gobolka iyo tan caalamiga wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo hajeedi in hindise in hindiso dowladda qatar iyo xilligan shirgadoon ku ah kaltanka caadiga eh boqol kontayo shanaad ee golaha jaamacadda carabta heer wasiir in iyo kordhiida in hordhigta faylka soomaaliya shirka ciidan ee wasiirada si lanku hadala horumarka siyaasad horumarka siyaasadeed iyo amni dowladda qatar waybaya ku midata dowladaha taageerada sida gaarka ansiyow soomaaliya waybana si gaar eh lankamaday inyo saaxiib dhow la eta madaxda hadda villa soomaaliya ee is horboodahaya madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo baaqwey bousandaray cabdi haashe cabdulaahi iyo mahadi guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo weyba isu ku hadlay qaabka lanhulahaya laanhula doona liiska musharaxiinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee ku jeeda gobolada waqooyi ee soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble yoybuuse sheegay in liiska musharaxiinta xildhibaanada somalilan iyo hawlayan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi haashi cabdulaahi weyba uuse sidoo kale sheegay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble in uuse ku hubiyi doona liiska musharaxiinta waana iyo hawada qoreen cabdi haashe cabdulaahi iyo mahdi maxamed guleed isla markaasayna garabka uuse caddeey inuuse diyaarinaya in la shaqeeya lamada mas-uul oo si gaarana uusan sheegay in lamadaba aan wada samayin maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa weyba uuse ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo iyo gudoomiyaha aqalka sare ku dalbaday inyo ku shaqeeyaan horumarinta iyo is-aaminaada waana iyo doorashada lamada aqal ee somalilan ku dhiida si cadaalade isuga oo sii hadlaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo weybuuse tilmaamay in xildhibaanada labada aqal ee somalilan iyo doorada doonaan afartiyo lix xubnood oo shal ah labaatiyo si labaatiyo sideeda odayaasha dhaqanka ee ku jeeda gobolka gobolada waqooyi ee somalilan iyo labaatiyo sid oo ka kooyasa qeybaha bulshada ka dambeyntii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa buusa caddeeyay inuusa si cadaalada aan kontaroolo doono doorashooyinka somalilan islamarkaas inuusa sheegay in abdihaashe cabdulaahi iyo mahadi guuleeta lanku baahanya ku shaqaynta cadaalada tirada dadka magaalada muqdisho un ku dhimatay covid toban iyo sagaal oo korortay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo warbixin ta maalinlaha ah ee xogta viruska corona waybaya ka sheegtay in la diiwaangeliy lihdiyo todoba haaladood cusub oo covid toban iyo sagaale labaatan afartii saalaha dhaafi siyeed qof ayaa ku dhimatay waybana ku caafimaaday toddobaatiyo kow qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwo fawsiye abi karnuur yowaybayaa cadaytay in xaaladaha cusub laku diiwaangeli somalilan oo tomiyo shan qof ah puntland soddoiyo seddex qof gobolka banaadir tomiyo afar qof jubbaland shan qof afarti lama kumid ah bukaanada la xaqiijiyay ayaa ah megal meela labaatiyo shan kumid ana iyo iyin bilan tirada xaaladaha covid tomiyo sagaal ee dalka dalka guud ahaan laku diiwaangeli iyo deertay tomiyo todoba kun afar boqol lihdiyo li qof waybana ku caafimaaday guud ahaan wadanka siyeed kun shan boqol soddoiyo kow qof guud ahaan wadanka wayba ku dhimatay sagaal boqol toddobaatiyo toddoba qof oo kala ayaa ku geeriyootay yaan dhimatay covid tomiyo sagaal marwo fawsiye abeekar nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo waybaya ka codsatay bulshada soomaaliyeed inyo qaadan talaal inyo qaadan talooyinka caafimaad ee laku helo laku helo khubarada caafimaadka ka takhasusi iyo wacyigelinta kale ee bulshada laka ogeysiiyo khatarta cudurkan ee covid toban iyo sagaal ee dadkuusa ka sheeno kora maadaama markaluusaha la makacalay halista cudurka covid toban iyo sagaal waana lambaahanya in wacyigelinta la wada qaadada tallaalkana si gaara la wada qaadada weli dhegeystayaal warkii radio baydhabo ee beledka baydhabo ee hiraabnimo ayaa si tooseen la socotaan ciidanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland yoaybayo sameeyeen howlgal ku dhan ah maleeshiyaadka ururka al-shabaab iyo daash ciidamada difaaca dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ee shal ah ciidamada daraawiishta iyo ciidamada b s f ta ayoayba howlgal wada jira oo la ku sugawa amniga iyo ku sameeyana deegaanka deegaanada shal ah il iyo cameyra ceel cukun muguc iyo kariin dawaco oo dhammaantii ku tirsan gobolka bari ee puntland howlgalka oo soo gaamiyay taliyaha ciidamada difaaca maamulka puntland ee silsilada goolis gaashaanle sare siciid nuur shire yowayba uuse sheegay yowayba ujeedkuusa ka sheegay ujeedka lan sameeyay howlgalkan uuse ka sheegay xaqiijinta amniga iyo baadigoobka hubno ku tirsan ururka al-shabaab iyo daashta ka dagaalamaas gudaha soomaaliya ee ku sugan buraha goolis saraakiil ku tirsan ciidamada difaac ah ee puntland yowayba ayuu sheegeen in yoonsuroyin mar kasta xaqiijinta amniga la dagaalanka al-shabaab iyo daash iyo ilaalinta nabadgelyada guud ee deegaanada dowlad goboleedka puntland maalmihii laha dhaafi iyo ciidamada maalmihii laha dhaafi iyo ciidamada shalgadiisan ee puntland wayba howlgalo shalgadiisan iyo kuwadana dhulka buuraleyda ee gobolka bari waybana saraakiisha ciidamada iyo sheegeen in iyo bandhi ka doonaan waliyaabaha iyo kuwo qobdan howlgalasho oo maalmihin ka dambeeyay iyo ka sameeyeen buraleyda goolis kulan la kuweeladhay mustaqbalka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee soomaaliya senator xasan xuseen haaji yowaybaas ku qeyb galay kulan fogaan araga ee a u b s c oo ku saabsanay mustaqbalka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya wayba ku dambeeyey sanadkan wali ku dambeeyay sanadkan lamada kun labaatiyo kowka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen haaji yowaybaus hadhowaayay bayaankii wadajirkaay ee dowladda federaalka iyo midooda afrika ee ku salaysnay tomiyo sagaalkii bili agoosto lamada kun labaatiyo kowka ee muqdisho iyo diiradda la saaray qiimeyn iyo madahda midooda ku sameeyan hay-adaha amniga in iyo diyaaranayin in amisom kala wareegan amniga guud ee wadanka sidoo kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji iyo wayba soo jeeday in la ku gudabo warbixinta qiimeynta madaha qiimeynta madaha bannaan qiimeynta madaha bannaan ee e u-da iyo dhowaan dowladda federaalk diidi wayba uuse ka adkaystay wasiirka gaashaandhigga inuuse goluhu ahamiyadda iyo siyanha rabitaanka dowladda soomaaliya iyo shacabshe markiyo go-aamiyeen arrimaha ku saabsan amniga iyo nabadgelyada guud ee dalka soomaaliya dhowaan iyo hayti markii wefdoko socda midooda afrika iyo hadeeren magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyagoona hay-adaha amniga dowladda kula hadalay arrimo ka eedan sugidda amniga iyo qorshayaal ka eedan amisom meelo dhegeystayaal warka hiraabnamaysiin kula socotan waybo idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka taalibaan iyo sheegtay hilaga iyo afghanistaanku ku dhawaaqi doonto dowlad cusuba hogaamiyeyaasha ururka taalibaan ayaa waybayo si rasmi ah aan dhammaystiranah lahaajoodshoo qaabdhismeedka dowladda imaarada islaamka iyo hadanbiyan ee ee dalka afghanistan iyagona ka dhawaaqi doona jimcaha ha socda dowlad cusub warar hordhaaceh yowaybayo sheegahayna in madahada xafiiska madaha xafiiska siyaasadda ee taalibaan laga magacaabo doona cabdiqani bardar oo laga magacaabo doono wasiirka arrimaha dibadda maxamed yacquub oo ah wiil usodhali aasaasihii ururka taalibaan iyo isuuna laga magacaabo doono sah wararka hogaalka iyo sheegahayan wasiirka difaac ah ee dowladda hadda lagaga dhawaaqi doona dalka afghanistan afayeenka taalibaan zabihullah mujaahid ayaa wayba usuna laga magacaabo doona si wararka sheegahayan wasiirka warfaafinta afghanistan meela khaliila haqaani oo hubin saro ku eh shabakada haqaani isu noqdo doona wasiirka arrimaha gudaha hogaamiyaha ururka taalibaan hibaatullaahi aqoon aqoonati zadar iyo wayba uuse noqdo doona amiirka guud ee dalka afghanistan warkay dhegeystayaal radio baydhabo ee beledka baydhabo aysan hiraabdhammaadun ku dhegaysadaasan anta iyo niinkaeegaya warka waa intaasin ku jeediaya islantanhasin ku saaray annagoo ee saciid maxamed nuur sabriye meelo qaybta farsamadeen fidhi saaxiibkay borow warkan dhegaystayaal ku kale lamadanti maro kale hawada dib oon kulamaana saas iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu